bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan qayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeennimo isniin ah oo ay talaada soo gelayso taariikhduna ay ku hastaysan tahay toddoba iyo labaatanka bisha maaj ee sanada labada kun toddoba iyo tobanka kuwaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda kenya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay ku iyo soddon ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ku dileen weerar ay ku qaadeen saldhigga ay al-shabaab ku leehiyeen deegaano ka tirsan gobolka waa degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose wasaaradda gaashaandhigga dowladda kenya ayaa sheegtay in ay weeraro ay ku qaadeen laba saldhig oo ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka deegaano ka tirsan badhaadhe labadii maalmood ee lasoo dhaafay khasaarooyin kala duwan ay halkaasi ugu geysteen maleeshiyaadka al-shabaab wararka ciidamada kenya ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in ay ku qaadeen saldhigyo al-shabaab ay yihiin degmada badhaadhe ay ku suganaayeen xilligaasi maleeshiyaadka horjoogayaal ka tirsan ayaa waxaa la tilmaamayaa in khasaarooyin kala duwan uu kasoo gaaray gobolada jubbooyinka waa gobolada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxa ay dhowr jeero hore ugu celceliyeen in ay howlgallo ka sameynayaan dhulka iyo sidoo kale cirka goobaha lagu tuhmayo maleeshiyada al-shabaab ee fariisimada kula halkaasi ururka al-shabaab ayaa horey weeraro waxyeello geysta ugu qaaday saldhigyo ay ciidamada kenya ku lahaayeen dowlad goboleedka jubbaland sida warka qoraalka ee kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga kenya lagu sheegay weerarka kadib waxay kenya tilmaantay in kow iyo toban qori oo nooca ak forty sevenka ah ay kasoo qaadeen saldhigyadaasi kuwaasoo ay wateen maleeshiyaadkii halkaasi ku sugnaa ayna burburiyeen sidoo kale laba saldhig oo ay halkaasi ku lahaayeen maamulka degmada badhaadhe ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan in jiritaanka weerarada kenya ay guulaha ka sheegatay ee ah inay burburisay laba saldhig oo ay leeyihiin maleeshiyaadka al-shabaab ee halkaasi fariisimada ku lahaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa ugu baaqay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya meelmarinta golaha xukuumadda cusub asigoo dhinaca kale meesha ka saaray in xukuumadda cusub ay matalaan qabaa'ilaadka soomaaliyeed ee kala duwan balse lagu soo doortay karti iyo hufnaan asigoona uu sheegay wasiirada cusub inaysan ahayn shakhsiyaad matala beelaha ay kasoo jeedaan balse ay matalayaan ummadda soomaaliyeed sida uu ka dhawaajiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyakaha oo maalin ka hor ku caasimada soomaaliya muqdisho kadib safaro shaqo oo uu dalka dibaddiisa uga maqnaa muddooyinkan dambe
had yaad iska dhex weydaano ogaana wasiiradaas idinma matalaan wasiiradaas idinma matalaan qabiilkiina ma matalaan markii aan raadinayay prime minister yaan dad la hadlaayay kala duwan waxaan ku yidhi qofkii hadda igu imaanaya inaan ku magacaabo qof qabiilkiisa waxaan ballan idinkaga qaadaya ninkaasaan magacaabi doono inus waxba idin tala duwan marka waxba hadda hauloqigarayn qabiilkiina qofkaas wuxuu u tari doonaa soomaaliya waqtigaas kaga luminna hadda hayu soo noqonna ha odhan ninkii waxba noqon karin maxaa yeelay mabda aan ku shaqeynaaba soomaalnimo ah
haalka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer dadaallo xoogan oo kalsooni loogu raadinayo xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa ka soconaya iyadoo ay wajahayso culeysyo aan yarayn oo ugu imaanaya guddoonka baarlamaanka oo doonaya in faragelin ay ku sameeyaan dhismaha golaha wasiirada ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare kheyre kal hore madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo asiguu dhankiisa baaqiyey in xukuumadda ay ansixiyaan mudanayaasha baarlamaanka taas oo lagu wada maalinta arbacada ah ama khamiista in la horgeeyo baarlamaanka soomaaliya oo haatan laga dareemayo guux fara badan oo ku aadan in xukuumadda dib loogu noqdo maadaama ay dhaliilsan yihiin shakhsiyaadka loo soo magacaabay beelaha ay ku matalayaan baarlamaanka soomaaliya qaar ka mida mudanayaashaasida ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa ku adkaysanaya in uu xukuumaddiisa wax isbeddel ah aanu ku samayn inta baarlamaanka ansixinayo isagoo ka hadlaya xildhibaanada iyo wasiirada in arrintan kalsoonida siinta xukuumadda la siiyo muhiimada koow ay sheegay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhankiisa sheegaya in mudanayaasha baarlamaanka looga baahan yahay in codka kalsoonida ay siiyaan xubnaha wasiirada cusub qaybna ay ka yihiin isbeddelka la doonaya dalka in la gaarsiiyo xilli uu sheegay madaxweynaha in dalka ay ka jiraan haatan abaaro bahsan oo dad iyo duunyaba saameeyey kaalmooyin gargaar ah ayuu sheegay inay yihiin kuwo aan looga bixi karin baahida dalka ka jirta balse xukuumaddan ay tahay midda ka saari karta ummadda soomaaliyeed dhibaatada haatan ka jirta dalka soomaaliya magaalada muqdisho iyo qaybo ka mid a maamul goboleedyada dalka waxaa ka soconaya qabanqaabooyinka lagu dhiirigelinaya mudanayaasha baarlamaanka inay meel mariyaan halka boqol iyo afar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka la sheegaya haatan in guddoonka sare ay u gudbiyeen warqad taas oo ay kaga codsanayaan in xukuumadda faragelin lagu sameeyo haddii kale ay heli doonin codka kalsoonida sida uu ra-iisul wasaaraha warqad kusoo gaarsiiyey guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari oo qudhiisa gadaal ka riixaya mooshinka lagu diidan yahay kalsoonida xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xasan cali taye guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa la tuhunsan yahay inuu qayb ka yahay shakhsiyaadka sida aadka ah u danaynaya faragelin lagu sameeya golaha xukuumadda cusub maadaama sida la tuhunsan yahay uu ku hungoobay hankiisii ahaa in shakhsiyaad uu ku yeesho xukuumadda cusub kuwaas oo uu ku matalayo koonfur galbeed soomaaliya lagana lagana doorto shakhsiyaad kale oo siyaasadda ha cusub sida wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya kulanigaya oo xukuumadda cusub loogana dalbanayo mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya inay siiyaan codka kalsoonida ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ah iyagoo dhankani ka qayb galeen inta badan xubnaha kasoo kala jeeda maamul goboleedyada dalka ka jira sheegayna inay qayb ka yihiin dadkii soo keenay xukuumadda waa baarlamaanka soomaaliya haatanna ay ka dalbanayaan in si qasab ah ku meelmariyaan siiyaanna codka kalsoonida mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kulankan oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka hadlay shakhsiyaad dhowr ah oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha dhaqanka maxamed xasan xaad afhayeenka guddiga dhaqanka axmed deeriya iyo shakhsiyaad kale oo aada u fara badan kuwaasoo gebi ahaan soo jeediyey in xukuumadda cusub la siiyo codka kalsoonida haddii kale baarlamaanka ay la kulmi doonaan dhibaatooyin kale sida qaarkood ay sheegeen mudaliyaah ayaa horey u sheegay iyagu inaysan aqbali doonin ku-xadgudubka hanaanka afar dhibic shan ee wax lagu qaybsada taasoo ay sheegeen kal hore in ay xukuumadda ka hor istaagi doonaan inay hesho codka kalsoonida mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kaasoo looga fadhiyo toddobaadkan dabeeqadiisa in baarlamaanka waxyaabaha ay ka dhihi karaan ayadoo bulshada magaalada ku dhaqan hore ay u sheegeen in baarlamaanka hortiisa ay tegi doonaan maalinta xukuumadda la geynayo ayna samayn doonaan waxyaabo aan horey looga baran haddii mudanayaasha baarlamaanka ay ka hor yimaadaan xukuumadda cusub qaar ka mida shacabka ku dhaqan degmada holwadaag ee gobolka banaadir ayaa ka cabanaya dhulboob uu ku hayo sida hadalka ay u dhigeen guddoomiyaha degmadaasi oo ay ku eedeynayaan inuu ka dambeeyo dhulboob maalmihii dambe ka soconaya degmadaasi waxayna sheegeen dhul ay leeyihiin oo ay u haytaan dukumentiyo caddayn ah in uu si qasaba kaga qaatay kagana iibsaday ganacsato soomaaliyeed haddaba qaar ka mida dadka ku dhaqan degmadaasi una badan kuwa danyarta ayaa sheegaya in dhulkooda si qasaba uu kaga qaatay guddoomiyaha degmada loogana iibiyey shakhsiyaad kale oo ay sheegeen inay yihiin ganacsato soomaaliyeed lacag dollara ninkii laga qaatay ninka qorlan xooga ku haysta dukumiinti caddayn aan haysanaa oo ku soo baxay waxaan haysanaa lacagihii canshuurtooy naga qaateen kunkii dollar warqadiisiaan haynaa waxaan haynaa kontonkii dollar cabashadeenna waxay ku saabsan tahay degmada howlwadaag dhul noogu yaal oon sharcigu leenahay oon shan iyo labaatan sana deganayn ayaa waxaa naga dhacaa guddoomiyaha ciise maxamuud guure ayagoo awood noo sheegtay oo uu nagu yidhi ciise maxamuud guure haddaad timaadaan degmada howlwadaag waa idin xirayaa uu nagu yidhi ayagoo nagu dhacaa maamulkii horeoo meesha ka baxay oo xasan sheikh ayagoo nagu dhacaa awood dawladeed ayagoo nagu dhacaa qalinka dawladda saxiix inay haystaan asigoo dhulkeenna hadda siiyey ka gatay niman ganacsataa oo ah ambiye muuse xasan degan degmada holwadaag nagula haayo dhul boobka degmada holwadaag annagoo ah dad shacab ah dhul aan sharci u haysanay nagula dul gatay nagula dul iibsaday naga gatay niman ganacsato eh oo degan bakaaro ku ganacsada waxaan ka cadahaynaa oo dawladda federaalka doomiyaha aan weydiisanaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha waxaan weydiisaynaa in nalasoobsiiyo dadkaas nagala celiyo warkii aad ka dhegaysanayseen fiidnimadan caawa ah raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa nagay intaa warka anigu ah saaxiibkii maxamed nuur amiin ayaa idin akrinayay tan iyo intaaynu dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu